shir looga hadlayay ammaanka magaalada gaalkacyo ayaa ka dhacay eerboorka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay gudiyadii loo xilsaaray colaadda magaalada gaalkacyo oo ka koobnaa siddeed iyo toban xubnood iyo saraakiil ka socotay yuanka shirka ayaa markuu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mida guddiga iyo xubnihii ka socday yuanka ugu horreynaya waxaa goobta ka hadlay xubno ka mida guddiga oo kasoo kala jeeda labada dhinac waxaan ku heshiinay nabad baan ku heshiinay waxaan inii sheegaynaa dadka u sheegaynaa reer mudug reer gaalkacyo ma kale baahan reer gaalkacyo u sheegaynaa nabad inay ka dhacday oo maanta nabad dhaba lagu heshiiyey in nabad lagu heshiiyey oo qodobo aad arki doontaan la fulin doono haddii ilaahayd in lagu heshiiyey sida ay gudoomiyihii gobollada labadii gudoomiye gobol oo galmudug iyo puntland ay inii sheegeen nabad baan ku heshiinay waa isku dhaarsannay lilaahi daacad bay naga tahay dadweynaha oo dhammaantoodna waxaa la rabaa inay nabaddaas wax ka wadaan inaa nabaddaas maaragtay garab istaagtaan idan nina fiirsan oo aanana fiirsan oo loo odhan guddi baa jira kaliyahay idinkuna aad qabataan hadday ciidamada tahay iyo hadday tahay maxaan ku dad ganacsatada iyo ururada bulshada kala duwan guddiga iyagii sagaal iyo toban siddeed iyo tobanka ahaana aan berri shaqo bilaabi doonno shaqadaannu bilaabaynaana labada dhinac inaannu u kala shaqo tegi doonno waxqabadkiina laga rabayna inuu muuqan doono ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxaannu u sheegaynaa intii nabadda gaalkacyood jecel inay ku faraxdo intii haatan reer mudug ahaydna sidaa loo sheegay inay hirgeliyaan inay nabaddaa wax ka hirgeliyaan xabad joojinta inay wax ka hirgeliyaan wada shaqaynta inay wax ka hirgeliyaan reer mudugna sidaas baannu u sheegaynaa annaguna odayaal ahaan waxaannu ugu baaqaynaa saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda oo puntland waxaa hadda odagii iga horreeyey xasan wuxuu ka hadlay galmudug hadda anna odayaashii puntland baan u hadlahayaa saraakiisha wasiirada agaasimayaasha madaxda sare dhammaantood waxaannu u sheegaynaa hawshii aad noo dirsateen gebagabadeedii maantaannu soo gebagabaynay nabaddii inay hirgasho gudoomiyaha gobolka ee dhanka galmudug ayaa isna goobtaasi ka hadlay runtii muddo dheer baan waxaan wada qaadanay shirar oo aan ka hadlaynay qaybo kala duwan oo sidii loo taabagelin lahaa dhaliilaha jirana loo turxaan bixin lahaa waxaan isla qaadanay mabaadii ay ka mid tahay inaan nabadda iyo xabad joojintii sidii hore loogu baaqay wada xoojinno gaarsiinana bulshada qaybaheeda kala duwan ilaa meesha u sarraysa ilaa meesha u hooseyso intaa marka ka dambayso inaan haddana mar labaad isugu nimaadno beritoole kulamo kaleeto oo ma arkaysaa ah sidii loo sii daadejin lahaa arrintaas runtii jawigaas marka wuxuu noogu soo dhammaaday jawi aad iyo aad u sarreeyo kulankaas annagu ka guddi ahaan si kastaba beesha caalamka ay garwadeen uga ahaatee meesha ay u fadhido laakiin wuxuu ahaa kulan annaga ka soo go'ay ka guddi ahaan qulubteenna iyo ma arkaysaa inaan masaalixda dadkii deegaanka u aabayeelno aad iyo aad maad baan ugu mahadnaqaynaa intii ka soo qayb gashay guud ahaan labada dhinacba iyo ma arkaysaa maamulada oo ah kale ah galmudug iyo puntland iyo generaalka oo ah nin senior advisor ka ah xafiiska azarjiga ee united nationka iyo axmed jiro oo ah ma arkaysaa ninkii hogaaminayay xigad sidaa daraaddeed waxaan bulshada meel walba ay joogaan u soo jeedinaynaa baaq baaqaasoo ah baaq nabadeed waad arkaysaan inaan si wada jiro u wada joogno waad arkaysaan inay nabadda naga wada go'an tahay waxaan si guud u wada ballanqaadnay ilaahay hortiis inaysan mar dambe dhicin qalqolatooyinka soona noqonayo sidaa aawadeed annaguna waxaa rabnaa dhammaan dadka nabadda jecel gudoomiyaha gobolka mudug xasan maxamed khaliif ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan ammaanka iyo xalinta khilaafaadka magaalada gaalkacyo markii aannu muddo badan fadhinay oo wada hadalnay waxaa noo soo hortagashay sida uu idiin sheegay gudoomiyaha galmudug walaalkay io iga horreeyey cabdirashiid siduu idiin sheegay baa noo suurto gashay waxaa noo suurtagalay in aan nabad isla qaadanno sidii hore oo aan horey isula qaadannay oo xoogaa hakadku galay hakadkii baa ka baxay maanta waa isla qaadannay waxaannu go'aammaan gaarnay go'aammada aan gaarnay waxaa ka mid ah berri in aannu isdhexgalkii ee labada dhinac oo gudiga labada guddi inaan bilowno inaan isu nimaadno inaan isdhexgalno inaannu shirar qabanno inaan bulshada wacyigelinno stebs sidaas ama tillaabooyin kala horreeya oo sidaasa baan gaarnay ilaahay mahaddiisa waxaan rajaynayaa sida labadayada dhinacba naga muuqatay in nabad lagu gaarayo baan aad u rajaynayaa qolo walba qolada kale waa ka horraysay oo dhinaca nabadda waa uga horraysay waxaan rabnaa meel walba inaan tagno annagoo gacmaha ishaysanna oo aan tusno walaalnimada iyo iyo walaalnimadii hore inaan soo celinno annagu inaan u bilowno dabadeedna ay iyaguna gacmaha isqabsadaan xabadduna sidaa ku joogsato ilaahay sidaasaan ka rajaynaynaa sidaasaanna go'aan ku gaarnay cabdicasiis maxamuud maxamed oo isna ka socday yuanka ayaa isna goobtaasi ka hadlay isagoona ka warbaxshay sababaha ay u yimaadeen iyo waxyaabaha u qabsoomay maanta halkan baanu isugu nimid guddigii guddigaasoo la sameeyey wakhtigii habajoojintu dhacday oo ahayd inay kuwa kulmaan si joogtaa u kulmaan laakiin sidii intaan joognay u suurtoobi weyse inay kulmaan arrin farsameed awgeed maanta waxaana soo tagashay inaanu halkan ku kulanno go'aamaan gaareen in hawshaas la sii wado hadda wixii ka dambaysa oo kulankii la sii wado wixii loo gaara berrina ay bilaabaan inay tagaan goobihii lagu dagaalamay dadkii soo wacyigeliyaan shararkooda si joogtaa ay u sii wataan beesha caalamka iyo yuenkuna ay ka kaalmeeyaan wixii farsamo ah iyo wixii taakuleyn ah in shirkaas u qabsoomo ay ka taageeri doonaan diyaarna loo leeyahay marka annagu intaasaan u joognaa shaqadiina berrina bilaaban doontaa si joogtaa aad bayna ugu mahadsan yihiin maanta go'aankii la gaaray ay qaateen mid geesinimo eli lahayd go'aan fiican buuna ahaa shaafic cabdulqaadir ursame radio daljir gaalkacyo